أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ku faahfaahiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ah ee degmada balcad kataib al ikhbaariya ayaa baahisay sawirada weerarka xasminta ah ee saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula jarmaadeen degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe maamulka ridadah ugu magacaaban degmada balcad ayaa qiray in khasaare culus murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarka saaka mujaahidiintu ay kula wareegaan degmadaas kamiin khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool bulshada ku kala dhaqan deegaano ka kala tirsan wilaayaadka jubbada dhexe galgaduud iyo jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay dowraad diini ah oo lagu soo gebagabeeyey deegaanadaas guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka yaaq baraaweh ee wilaayada baay
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ku faahfaahiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ah ee degmada balcad faysal mahad soomaali ayaa bayaanka inoo akhrinayaa bayaankan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa ciwaan looga dhigay weerar lagu qaaday saldhigyada cadowga ee balcad siddeed iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix xijri kuna beegan toddobiy labaatanka febraayo laba kun iyo shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo khamiisa weerar ku qaadeen saldhigyada cadowga murtadiinta ee degmada balcad wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu gudaha u galeen degmada balcad kadib markii ay soo jiireen difaacyadii cadowga ee duleedka magaalada mujaahidiinta ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay xarumihii cadowga ee gudaha balcad sida xarunta degmada saldhigga booliska iyo maxkamadda daaquudka ah ee ridada dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay maleeshiyaad gurmad u ahaa cadowga la weeraray kamiinka ayaa ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad khasaaraha hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac ah kuwaasoo isugu jira saraakiil iyo ciidamo murtadiin ah oo lagu dilay weerarka tooska ah iyo kamiinka loo dhigay gurmadka murtadiinta sidoo kale mujaahidiinta ayaa xabsiga balcad ka sii daayay shacab muslimiin ah oo cadowga halkaas ugu xirnaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keli u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay sawirada weerarka xasminta ee saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula jarmaadeen degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe abu xasaan oo sawiradaasi isha soo mariyey ayaa inoo sii ambaqaadaya waa mar kale iyo guul weyn oo u soo hoyatay muslimiinta iyo mujaahidiinta bariga afrika kadib markii ciidamada towxiidka xarakada shabaabulmujaahidiin saaka oo khamiisa weerar cagmarin ah ay ku qaadeen difaacyadii saldhigyadii iyo xarumihii murtadiinta ee degmada balcad ee shabeellaha dhexe weerarkan ayaa ahaa mid u dhacay sidii loo qorsheeyey geystayna khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaas sida ku cad sawirro uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya sawiradan oo muujinaya wixii saaka ka dhacay balcad ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku sii socda gudaha magaalada kuna roondeynaya dhammaan waddooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee degmada waxaa sawiradan ka muuqanaya guuldarradii murtadiinta saaka ku qabsatay degmada balcad waxaana la arkayaa bakhtiyada murtadiinta oo sida bal la shafay oo kale daadsan gudaha iyo hareeraha saldhigyadii murtadiinta ee balcad sawiradan oo ay ku indhaqabowsadeen muslimiinta iyo mujaahidiinta ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay dhammaan gacanku-haynta difaacyadii saldhigyadii iyo xarumihii murtadiinta islamarkaana raayada towxiidka ka taagay bartamaha magaalada balcad dhanka kale sawiradan uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayaa jebiyey oo baabi'iyey been abuur ay samaysay warbaahinta riddada taasoo dagaalka ka soo saartay been abuur sal iyo raad aan lahayn arrintan ayaa timid kadib markii ansaarta baraha bulshada ay faafiyeen fiidiyowye iyo warbixin xaqiiq ah oo ku saabsan dagaalka ka dhacay balcad taasoo dhabarjab ku noqotay warbaahinta kooxda riddada ee ku caanbaxday been abuurka iyo warka aan raadka lahayn maamulka riddada ugu magacaaban degmada balcad ayaa qiray in khasaare culus murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarka saaka mujaahidiintu ay ku qaadeen degmadaas cismaan axmed dhuubow ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya saakay waa berigii hore ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa dagaal aad u culus waxa ay ku qaadeen xarumaha iyo saldhigyada murtadiinta ee degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe taas oo keentay in ciidamada mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegaan gacankuhaynta magaalada sida xarunta degmada saldhigga maxkamad gaaleedda ka furan magaalada iyo goobo kale oo muhiim ah taas oo ka dhigneed in saakay maamulkii ka jiray magaaladaasi ay u ahayd subaxaysan malaysanaynan waxa ku dhacay aynan la kulmeen wax horey ugu dhacay maamullo kale oo riddo ah oo ka jira dalka maamulka riddada ee magaalada balcad ayaa dhankiisa qiray jabka saakay ka soo gaaray weerarkii balcad ciidankoodana xoog looga saaray magaalada ayna si dhammaystiran ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta xaafadaha kala duwan ee magaalada waa jiraan qaraxyo iyo sabanno oo shaagidii dagaalka uu ku bilowday maxaa yeele dhowr jeer ay ciidanka iskugu soo rogaan cesheen xabadda waxay bilaabatay toban iyo kow saac iyo labaatan iyo todoba daqiiqo khasaaro wuu jiraa oo ciidanka dagaal dhaca khasaaro wuu dhaca laakiin khasaarahaas weli inta uu leegaa ma tala koobi karno gacanteena way kala baxeen xaafadaha meelay ka soo galeen way jirtaa waana meelaha fiidiyowada lasoo dhigdhigaayo murtad qaasim cali nuur oo ah guddoomiyaha riddada ku magacaaban magaalada balcad ayaa marka hore waxa uu sheegay in khasaare xoogan ciidankooda lagu gaarsiiyey weerarkii saakay dhanka kale murtadkan ayaa ka qaylo dhaamiyey taageerada iyo soo dhoweynta bulshada reer balcad ee ay u muujiyeen ciidamada mujaahidiinta ee saakay la wareegay magaalada bulshada reer balcadna waxaa si goonni ugu baaqa war qofkii shabaabniyadda ka jeclow adiga ayaga aad waxaa arkayna dad ka daba rooraya markay xaafadaha soo galeen luluuqyade qof allaala qofkii niyadda ka raban ayaga ha aado warbaahinada ayaa saakay si aad ah u soo bandhigayay muuqaallo laga duubay daaqadaha oo muujinaya mujaahidiinta oo ku sugan magaalada iyo bulshada oo iyagana si weyn ugu faraxsan qabsashada mujaahidiinta ee magaalada balcad oo mar kale dib ugu soo laabatay gacanta mujaahidiinta inta badan dadka ku nool magaalooyinka ay ka taliyaan riddada ayaa waxa ay la nool yihiin gumaysi dhan kasta ah iyadoona goobaha ay mujaahidiinta ka xureeyaan cadowga allaah ay bulshadu yihiin kuwa si aada u soo dhoweynaya mujaahidiinta kuwaas oo ku faraxsan in mar kale ay dib u helaan ku dhaqanka shareecada islaamka kamiin khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay saaka kamiin u dhigeen kolonyo murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq ka waday duleedka degmada xudur dhimashada waa toddoba askari oo laba saraakiil tahay halkaa ay ku dhaawacmeen afar iyo toban murtad oo sarkaal ku jiro gubashada waa hal gaari oo cabdibile ah oo qori dhashii ka ah saarnaa goobta ayaynu uga carareen gaariga gubtay bulshada ku kala dhaqan deegaan oo ka kala tirsan wilaayaadka jubbada dhexe galgaduud iyo jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay dowraad diini ah oo loogu soo gebagabeeyey deegaanadaasi aan ku horumarno dhanka jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inooga diyaariyey maalmihii lasoo dhaafay maamulka islaamiga ah ee magaalada jilib ayaa sare u qaaday dowraadka loo qabanayo bulshada ku nool deegaanada hoostaga magaalada jilib taasoo wax lagu barayo bulshada qeybaheeda kala duwan dhowaan maamulka degmada ayaa dowro u soo xiray ee dadka ku nool qaar ka mid ah deegaanada iyo dhulka miyiga ah taasoo loogu magac daray saxaabiga abu hureyra waxaana dowrada oo socotay ku dhowaad muddo bilah ka faa'iidaystay rag haween iyo caruur kuwaas oo qaadanayay duruus kala duwan mid ka mid ah macalimiintii casharada siinayay dadka ku nool deegaanadaasi ayaa ka warramaya muddada ay socotay dowrada iyo waxyaabihii lagu bartay waxaan ka mid ahay macallimiintii dowladda bixinaysay dowradaan magaceeda waxaa la yidhahdaa abu hureyra shicaarkadan waxaa la yidhahdaa quu anfusakum ahliikum naara annagoo ka ambaqaadayna xadiidka nebi sal slam uu ahaa balliquu cannii walow aaya dowradan waxaynu socotay shan iyo labaatan maalmood qaar ka mid ah bulshadii fursadda u heshay inay ka faa'iidaystaan dowrada ayaa ka warramaya waxyaabihii lagu baray ما هي الطهارة؟
الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم أين الله؟
الله في السماء فوق العرش كم شروط لا إله إلا الله؟
شروطها ثمانية كم أقسام التوحيد؟
أقسام التوحيد ثلاثة ما معنى محمد رسول الله؟
داعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وسجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ama arkaan islaam ee dowradaana noo socotay muddo labaatan iyo shan maalmood ah allah subxaana watacaala horta abaalmarintooda ilaahay subxaana watacaala ha siiyo annagana kuwii ku camal fashoo ku cilmi qaata allah naga dhigo naga saxay wax walba iyo waxaan ka seenina na baray ayaga ayaa ku mahadsan alxamdulilaah ilaahay ayagana guul ha siiya mar walbaba ما هو التوحيد؟
التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ما هو توحيد الربوبية؟
هو إفراد الله بجميع أفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa iyagana ka hadlay muhiimadda bulshada ay u leedahay in loo qabto dowraadka noocaani ah waxaan kaloo mahad celiyaa macalimiintii ardaydan wax baraysay oo deegaankan ka wadaxay ee dacwada ka wada waxaan kaloo mahad celiyaa ardaydii muddada shan iyo labaatanka maalmood ahayday waxbarashada u taagneed una dhabar adeegaysay kuna sabraysay dowladan loogu magac daray abu huriira in wax la qabtay markhaati ma doonto waay waxaana ka markhaati furayo markhaatidooda maaragtay noo ah markhaati noo ah ardadii wax la baray oo hadda baxayeeda wixii la baray dadka hortiis ku akhrina alxamdulilah ilaahay mahadiis waa la faa'iiday in wax la barto waxay ahayd maaragtay muhiim maaragtay waafaqno ilaahay diinkiisa iyo waxbarashada iyo wanaagga iyo khayrka aan maaragtay ka qayb qaadano dhowaan ay ahayd markii sidaan oo kale maamulka islaamiga ah ee degmada jilib uu soo gebagabeeyey dowro socotay muddo ka badan laba sano taas oo ka socotay deegaanada iyo dhulka miyiga ah ee laga maamulo magaalada jilib mahadsanid dhuubow markan iyo galgaduud waa kan cabdiraxiim sheekh cali tobanka nawaaqidu islaami ururka towxiida shirki moogolayo naftu inay owlya baridaaye ilaahay wuxuu reebay bay kaa rafcinayaane asalkaba cibaadada haddii leysku soo ururshay ilaahay inuu leeyahaan eray ka taagnayne udgoon uu rasuulkii markii lagu ilhaaneeyey laa ilaaha ila allaahu dhahaa markii nokanye warwaatey ummadii laba noqdeen gaalaya islaan
dowradan loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka garbuweyn ayaa waxay qayb ka tahay xamlada dacwiga ah ee loogu magac daray musab ibnu cumayr taas oo ka qabsoontay deegaano fara badan oo ka mid ah wilaayada galgaduud dowradan oo socotay muddo bil ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool magaalada garbuweyn iyo deegaanada hoos yimaada kuwaas oo isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah dadka ka faa'iidaystay xamladan oo shicaarkeedu uu yahay cajiibuu daaciyallah ayaa waxay tiradooda gaaraysaa toddoba boqol iyo toddobaatan oo ah bulshada ku nool garbuweyn iyo nawaaxigeeda dadka ka faa'iidaystay xamladan shicaarkeedu uu yahay ajiibu daaciyallah ayaa waxay tiradooda gaaraysaa toddoba boqol iyo toddobaatan oo ah bulshada ku nool garbaweyn iyo nawaaxigeeda mid ka mid ah macalimiinta inooga warbixiyo dowrada runtii dowradaani dadka deegaankana aad iyo aad ay ugu faa'iidaysteen saddex meelooday ka socotay dowraaday ahayen hal dowra maahayn saddex dowray ahaayeen oo hal mar wada bilaabatay haddana lasoo gebagabay hal waqti dowladdu waxay ka socotay magaaladan hadda aan joogno ee garbaweyn meel la yidhaahdo garab cadde oo ayadan u jirta magaalada taqriiban labaatan kilomitir ayadana dowrada way ka socotay waxay kaloo ka socotay baraagti macal cumar oo ayadana labaatan iyo saddex kilomitir taqriiban magaalada u jirta ayadana ka socotay marka magaaladan hadda aan joogno tusaale ahaan si guud ahaan rag iyo dumar dad shan boqol oo qof gaaraya ayaa ka faa'iidaystay magaaladii hareeraheeda toban kilomitir kilomitirkees intaasuu ahaa meesha la yidhaahdo garab cadde boqol iyo konton qof ay ahaayeen dadka ka faa'iidaystay dowradan meesha baraagta macalin cumar taqriiban boqol iyo labaatan qof ay ahaayeen si guud ahaan dadka ka faa'iidaystay toddoba boqol iyo toddobaatan qof ay ahaayeen oo reer garbaweyn ah waxayna ku qaateen duruus muhim ah oo u badan aasaasiyaadka qofka muslimka waajibka ku ah in qofka tawxiidka laga saxo dhawaaqiisa iyo macnihiisa shuruudaha tawxiidka iyo macaanidiisa iyo waxyaabaha tawxiidka buriya wixii salaadaas ay ku ansaxaydo waxaasoo dhana lagu qaatay khayr fara badan iyo wanaagaana ka dhacay dadka meesha joogayna runtii baahi badanay qabeen wayna ka faa'iidaysteen naqiib macalin salaad ayaa ku buuriyey ummadda waxbarashada cilmiga sharciga ah maanta meeshan waxaa noogu soo gebagaboobey dowradii socotay muddada bisha ah kana socotay saddex deegaan oo garbaweyn ka tirsan alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah ayaan ku mahadihaynaa waxaan kula dardaarmaynaa dadkii dowradaas ka faa'iidaystay wixii ay ka faa'iidaystaan inay gacanta ku dhigaan kayrkoodna uga faa'iideeyaan qofku hal xarafoo keligiisa hadduu meeshaas ka barto oo ou faafiyo waa shay wanaagsan waaye goobta lagu soo gebagabaynayay dowradan ayaa waxaa ka dhacay tartan ay tartameen laba majmuuco oo kala ah rag iyo dumar guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada tartanka su'aalaha la isweydiiyey si guud waxay ka koobnaayeen siddeed su'aalood afar waxaa la weydiiyey gabdhaha afarna waxaa la weydiiyey ragga ayaa la weydiiyey afartii gabdhaha la weydiiyey si saxa ayay uga jawaabeen ragga afartii la weydiiyey laba ayaa soo hareer martay sidaas darteed gabdhuhu waxay ka faa'iidaysteen labadii ragga soo hareer martay isku dar gabdhuhu su'aalaha ay ka jawaabeen lix ayay noqdeen ragguna laba ayay ka jawaabeen
markan iyo wilaayada jubbada hoose waxaa warbixintan ku eegayaa casaam carafaad dowladan diinigoo socotay muddo shan maalin ah kuna saabsaneyd axkaamta soonka ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose taas ay ku qaateen duruus kala duwan qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowladan diiniga oo socotay muddada shanta maalin ah kuna saabsaneed axkaamta soonka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey duruusta ay qaateen anigoo ah mareemo cabdi oo joogta degmada kamsuumo walaayada jubbada hoose waxaan qaadanay dowro dowradaasoo noo socotay muddo shan maalmood ah waxaanu ku qaadanay axkaam ramadaan wixii ramadaanka uu burinayo iyo wixii markaas uu noo saxaayo insha allahu tacaala waxaan dowradaas noo soo qabanqaabiyey macallimiinta maktabu dacwa ilaahay ha ka ajirsiiyo subxaanahu watacaala annagana kuwii ku camal falay oo ku cibro qaata ilaahay ha inaga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah safiyo qaasim cali xuseen oo joogto degmada kamsuumo gaar ahaan gobolka jubbada hoose shan maalin ayaa dowra noo socotay dowradaasaan ku qaadanay duruuso kala duwan maasha allah ilaahi subxaana watacaala ayaa ku masan kasakoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku masan macallimiinteena waxaa laleeyahay dowrada noocan ahaa maral inay nagu soo celceliyaan ay ka codsan lahayn maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu anigoo eh xaliimo xasan geedi maxamed eh shan maalmood dooriyana noo haayay wixii oo soonka burinay iyo wixii soonka loogu tagay aana noo bare waa ku shukrine waa ku mahadine asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ana magacey farxii maxamed cabde waxaa jooga degmada kamasuum muddo shan maalin door nolahe axkaantii soonka waxay burinaya noloshee maasha allah ilaahay khayrasi maclinked bismillaah anigoo ah samiira aadan cali magafe oo joogto degmada kamsuuma walaayada islaamiya jubbada hoose shan maalin doori ayaa ku jirnay madarasada sumeya oo soonka iyo nonoo sheegaya wixii burinaay macallimiinta iyo waalidiinteenaba allah allaha dambe dhaaf siiyo makaankaay ku hooyan lahaayeen allah jannatul fardoos allah ka dhigo waa mahadsan yihiin kheyr badan allah siiyo dowladan diiniga ah ayaa qayb ka noqonaysa dowlaadka diiniga ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada jubbada hoose taasoo si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan aad baad u mahadsantaha casaam ugu dambeyntii guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashadaha ee deegaanka yaaq baraawe ee wilaayada baay abuuxasaan ayaa mar kale warbixintaasi inoo eegayaa wafdigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muddooyinkii dambe socdaalle ku marayay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay ayaa gaaray deegaanka yaaq baraaway ee duleedka degmada diinsoor waxayna mas-uuliyiinta maktabka deegaankaasi kula kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka ujeedka wafdigan ayaa ahaa u kuurgalidda habsamee socodka waxbarashada taas oo ku dhisan iskaashiga bulshada iyo maktabka si loo gaaro horumar wadajir ah oo ku aadan waxbarashada diini iyo maaddi intaba mas-uuliyiinta maktabka ayaa la kulmay culummada nabadoonnada waxgaradka waalidiinta ganacsatada iyo qeybaha bulshada iyadoona halkaasi ay ka hadleen qaar ka mida bulshadii la kulantay mas-uuliyiintan miyaasun sheegnaa oo tarbiyada oo magaalada oo degmada yaag baraaway oo si faylika dareerta oo tarbiyat oo tacliig markii la ere tarbiyada meebo majaakaagyaa dhalaama intii weysada laga bara caqiidada laga bara oo ganacsatidii agna meebo say garab surugna arrintaatay say garab surugna sii dhabar adeeg ag oo geesanimo ag oo say garab surugna awlaadda markii qur'aankanta ka dhammaasha xamaro loon darkadi manhaj kale meelaaku iskoolada laga kaaykadi awlaadda meelay koykadeena isoo diin qur'aankin saago dhumi alxamdulilaahi meel saaran yaab uliin wasanung nagadkaden laakiin intii iskoolkay haanka oo macnaha madarsaday oo tarbiya tacliim nun furi awlaadda qur'aanka ham dhumaashan oo tarbiyadii wedin iyo faa'iido badan oo helni oo meesha leero usa kitaabka sow ilaahay subxaana wa tacaala oo baraden suldaanka guud ee beesha dabare suldaan aadan deerow oo kulanka ka hadlay ayaa soo dhoweeyey wafdigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta isagoona ka warbixiya kulanka iyo waxyaabihii uu ku saabsanaa bacda salaam alxamdulilah ilaahay oo mahadsan ilaahayna oo kulmasii makaankay quruxda badanya oona on kulungni ee horumarinta walbarashada ee ha agaata diini ha agaata maadi intabana iska dhali jirta tarbiya wa tacliim maasha allah dardar fayle wadda iskuulka iyo aqbaraaw ee ka yaala muddo badan oo furanyo ilaa iyo lix galaas sanadkii lixaad oo la dhiga hesha fasalkii lixaad ilaa fasal koowaad ilaa fasal lixaad oo la dhiga hesha maasha allah meel fayle mar hesha walbarasho qiimo lehna laga barad hesha maasha allah alxamdulilah insha allahu melina khayrkasan alabada saa saa dhowaada magaalada aqbaray saga dhowaada tarbiya wa tacliim maktab kasan iyadoona isinka farxsagna iyadoona sasin dhowaashna naqnaqashadana sanubadasa si unuun macnaha dardar gelin un soo basna khayrsan alabadasa marka insha allah warka intoo saako wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mas-uuliyiinta ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulankooda lagu wadaa inay ku soo gebagabeeyaan degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay aad baad umahadsantahay abuu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu